fiican dhegaystayaal cawaysin wanaagsan iyo ciid wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington caaweeye cawayska qodobadaan idinku hayo waxaa ka mida jacayladii laga ducaystay intii lagu jiray ramadaanta iyo gabadh hooyadeed iyo iyadu ay naas qura wada nuugeen talow siday taasi ku dhici kartaa iyo weliba labxaaday dabeertiyo haddaanan labta ku qaban noloshay la ciste
qodobadaasi dhammaantood waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka cawayska washington aynu ku bilowno qiso la yaab leh waa inan iyo hooyadeed oo naas qura wada nuugay markii ay yaraayeen su-aalaha markiiba laysweydiinayaa waxay yihiin gabadha iyo hooyadeed ma walaalaa ma mar bay wada dhasheen oo haddii ay naas qura wada nuugeen siday iyagu isku dhaleen waa la yaab waxba dhegaystayaal jawaabaha ha isku daalinina waxaa inoo haysa oo nasiib wanaag barnaamijka marti inoogu ah ayaan cabsiiyo xuseen oo ah inantaa iyada iyo hooyadeed naaska wada jaqeen waxay magaalada jabuuti ugu warantay wariyahayaga sagal saciid faarax soo dhowaada ayaan iyo sagal marka hore salaamu calaykum sagal aad baan ku salaamay waxa aan cabiyey caanaha hooyaday iyo caanaha ayeyday waxa weeyaan hooyaday ayaa allah u naxariistay markii ay dhashay bay xanuun bay igu dhashay koomay kashay labaatan cishii kooma ku jirtay aniguna waxaan ku dhashay xanuun ano bogtaano oo wax u yara markaan dhashay miisaankaygu yaryahay wax la isyaal waayey kadib waxaa la sameeyey ayeyday hooyaday dhashay ayeyday baa isoo qaadatay naaskayga isiisay labaatan cisho naaskii ayaday aan u cabaya bay habeenkii koob iyo labaatanaad allah u naxariistay hooyaday baa akoomadii ka baxday waxay tiri caawo waxaan dhalay maxaan dhalay ilmihii muu iga dhintay caaway kadib anigio dee maasha allaay oo naaskii ayeyday cabayo kabartee ayeyda hoosta ku haysatay oo kabacdaya baa loo soo qaaday waa kan baa layidhi labaatan beri marka naaskii ayeyday cabay habeenkii koob iyo labaatanaadna naaskii hooyaday ma cabay marka saasaa labada naas qisadaasaa igu dhacday saasaan una cabay
guriga maarata qof sidaadoo kale laba naas cabi naaska ayadii iyo naaskii hooyadii mayma maqal laakiin laga yaabaa haddii la daydayo ina la heli karayo dad badan waxaa laga yaaba markay maqlaan inay is oranayaan qof laba caanasay ku dhacday laakiin hooyo iyadoo yarbay guursatay dabcan ayayna iyadoo yarbay guursatay ha hooyo iyadoo yarbay guursatay ayayna iyadoo yarbay guursatay marka hooyo curadii ayayay ahayd aniguna hooyo curadeedii baan ahaa habareertayna kuritambayskii bay ahayd saasaa marka keentay inaan isa soo gaargaarno marka ayadey waxay haysatay kuritambayskiegii kadib waxaa dhacday gabadha yaradiyadoo naaska siisaa bay hooyadeyna aniga igu curatay markii hooyo aniga igu curatay hooyana ay kooma kashay wax la isyeli waayey oo naaskii dee aan u helo waqti aan ku cabiya nasiib adigii habarta isku da'baatiin marka anigii habartay ha wax yar baan kala weyna isku daabana isku sanad baan wala dhalanay dee ayadii maasha allah xoog baan u jeclaa waayo naaskaygii baan u hor cabiso maha ayadii hooyaday imay kala dhacayn labadeydii hooyo weyaan dee inkastoo ayadii hooyaday un tahay haddana ayeeyo iyo hooyo labadaba way ahayd
haddaan ku weydiiyo su-aal yaro taa ka duwan caanaha naaska markii la cabayo ma dhadhankoodii mada xasuusataa caani naaska ayada kolley dee anoo aniga dadkii iga horreeyay iyo dadkii iga dambeeyeyba dhandhanka naaska haday xasuustaan way fiicnaan lahayd dhandhanka caanaha wax la xasuusan karay maaha waxba lagama xasuusan karo maadaama laba caano cabtay oo labo laba caano kala duwanaad cabtay oo iska mucujisaba tahay oo caanihii ayadaa hooyadaa dhashay naaskii hooyadaa nuugtayba aad sii nuugtay maxaad dadka kaga duwan tahay dabeecadaada maxaad tirahdaa waxaan naaskii malaha aad nuugtay bay kaaga yimaadeen kolley dee in lasfaaniyo ma fiicna lakin waxaan u malayn dadka inaan ka tabeecad fiican nahay okay okay maadaama ay isgaleen laba caanoo kala duwan oo laba qof ka kala yimiday awalba isku hal qof bay marka hore isku ahaayeen marka dadka waan ka dabeecad fiican aad leedahay maxaad ku caddayn karaysaa waxaan ku caddayn karaa kole shicibka asxaabtida korooda waa kaas asxaabtaadu bay kuu sheegeen dabcad fiicanta marka
ha bila aadan baan ahay meel baan ka khaltami karaa laakiin in badan dad la socod baan leeyahay Een, hooyo way dhimatay allah naxariisto Een, ayeeye xagee ku nooshahay hadda iyaya hadda waxay ku nooshahay etoobiya waxay ku nooshahay kilarka shanaad tigtiga Een, magaaladaad ku dhalatay labada naas aad ku nuugtay cajiibka waa xagee bay ahayd hargeysa hargeysaan ku nuugan ku dhashay
markaad kooy markay dhammaatay xilligii een, hooyo xanuunka kasoo baxday Een, ma laguu sheegay marka dambe inaad naaska ay mar dambe dib laguu siiyo aad aad u aad- aad een, u xiisootay naaska ay ha ayeeyo horta naaska markay siisay kabacdi waxaa dhacday markaan waxoogaa koray hooyo way shaqayn jirtay ayeeyo unbay haysan jirtay hooyana habeenkii bay hayn jirtay ayeeyana maalintii bay hayn jirtay waayo hooye waxay ahayd qof suuqliya kadib markaan koray ante maskax yeeshay baa la ii sheegay in aan naaskii ayeeye cabay caruurteeda kalena ayeeday anaa xoog waxoogaa ka jecel oo caruurteeda kale say u yihiin anu uma yihiin ayeeday xoog marka waxaad xiriir kalaa idinka dhexeeyo ka duwan xiriirka ka dhexeeya walaalaha kale iyo adiga maadaama aad naaskii jaqday haatee naaskii baa keenaya soo maha ayeeyanimadii naaskii baa ii dheero naaskaygii baan cabay marka waa laba waa laba waalid marka laba hooyaa leedahay laba hooyaan leeyahay
dadka waad ka nasiib badan tahay ka dhigan tahay ha aniga kule waxaan ugu nasiib badanahay waan waan ka duwanahay Waa laba dadka naas baad cabtay. Een, habaryartaadii aad naaska isla cabteen marmar may ku tiradaa nacaanihii baad iga cabtay markaa yaraayo waad ciriirisay oo marmar ma isku dhacdaan ma isku xanaaqdaan mise isku fiicantiin may wallahi habartii xoog maskuugu tabeecad xunnahay malaa waa naaskan wala cabnay nacaanihi baad ka cabtay caanihii baan ka cabo marmar waa igu carootaa marka waa caanaheygii dee baan ku soqoqoliyey laakiin maasha allah way jeceshahay habartayna waa hooyadeydii labaad marna waa walaashay marka dee waa kaas haddii habartan walaasha maadaama isku naag- isku naas nuugteen waa walaasha haatee waxaa la yidhi walaalaha labada isku dhalishay xigaasna coos yar laalaaya soo maha maadaamay dee isku dhalishay xigana naas wala jaqeen habartii naasna waa wala jaqnay waana waalidkay waana walaashay marna waan isku kacnaa marna waan isjecelnahay Een, maadaama ayay nooshahay maxaa kuu qorshaysa noloshaada ayay inaad u samayso insha allah inta noloshayda ka dhiman ayeeye waxaan jecelahay tayd iyo teed way siman tahay in aan musta inta noloshayda ka dhiman ayeeye agteeda aan ku noolaado ayeeyana agteeda ay ku noolaato marka ayeeye aan haysto oon xanaanaysto maadaama hooyo dhimatay labadeydii hooyo ayeeye ii nooshahay ayeeye insha allah waxaan ku dadaalayaa inay agteyda ay ku noolaato waqtiga aan ku wala qaadano insha allah Wa- waxa labadii labadii bay kugu leedahay kii ayeynimo iyo kii hooynimo haa laba haq bay igu leedahay kii hooynimo igu leedahay kii ayeynimo igu leedahay marka mas-uul badan baa iga saaran marka waxa weeyaan inay agteyda ayeeyo aanay ka dheeraanin
dhegaystayaal weli barnaamijkii cawayska washington ayaynu ku guda jirnaa bal haatan aan u baaqo cabdilqaadir qalinle oo ah wiil dhallinyaro ah oo hal abuuray maansooyin tiro badan oo qaarkood murti iyo maad fara badan leeyihiin oo aynu marar dambe ku maqli doono barnaamijka cawayska cabdiqaadir wuxuu caawa inoo hayaa maanse duco ah oo rag badan oo aan weli guursanin intii lagu jiray ramadaanta ay ku ducaysan jireen hadda habluhuna kama maqna oo intaa in leeg ayay iyaguna ilaahay ka magan galeen waa tahay cabdilqaadir kusoo dhowow barnaamijka cawiska washington waad mahadsantahay sahla walaal waan dhowahay magacaygo dhamaystirna horta waxa weeye cabdiqaadir cabdiraxmaan maxamed laakiin badanaa dadku inta badan waxay u yaqaanaan cabdiqaadir qalinle inkastoo laakiin inaad qalinle maahay waa cabdiqaadir ani- cabdiqaadir iyo qalina labadaba waa anigu adigaa qalin la-ah waa ka adigu ha ka ka dhiga aabahay waan gartay aniguba saasaan u haystay runtii laakiin eh, waad ku mahadsantahay inaad noo saxday cabdiqaadir ow taariikhdaadoo kooban nin dhallinyaro ah oo hal abuur aad tahay heeso iyo maansooyin fara badan baad leeday bal xageed ku dhalatay xageed ku hana qaaday goorma kuugu horeysay hal abuurka
waxaan horta anigu ku dhashay meel meel miyiga oo la yidhaahdo inka- waa- waa- waxay ka tirsan tahay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaa la yidhahdaa baale waxay iga hoos timaadaa degmada gaashaamo ee gobolka jaral markii dhalao yar baan ka qaymi waxaan ku barbaaray oo waxbarashadeedii waktigeyga ku qaatay magaalada burco kadibna halkaas jaamacadeydina waxaan ka dhigtay jaamacadda amuud ee magaalada doorama waan gartay dhul badan baad martay oo soomaaliyeed ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya burco iyo weliba bowrama maxaad u malaynaysaa inay ku kordhisay awoodaada hal abuurnimo magaalooyinkaa kala duwan ama deegaamadaa kala duwan ee aad nolosha kusoo qaadata horta wallaahi waa run inkastoo aanan so- dhulka soomaalida lafteeda wax inba intaan arkay labalaadkeeda u dhiman yahay haddana wax badan horta way kordhisanka ilaa imka arkay waxaa jira dadku waa isku dhaqan waa soomaali waa isku wada mid afka isku afbaa lagu hadlaya laakiin waxaa kala jira afguriyada yar oo u gaaya magaalooyinka waxyaabahaas oo kale marka aad barato suugaantaada waxa weye maadaama soomaali oo dhan si aad aad tixo tirinayso ama suugaan tirinayso inaad waxyaabaha adeegsato oo aad wax aada wacan oo uu qofka dhegeysanaya uu ka dhex arko afgurigiisii suugaantaada ka dhex arko waan gartay markaa cabdiqaadirow eh, ramadaan baynu imika ka soo baxnay bishii ramadaan oo dadku soomanaa muslimiinta meel kastay joogaan annagoo horta ciid wanaagsan kule adiga iyo intayna dhegeysanaysa iyo asxaabtaadaba dee waxaa jirta maanso duca oo aan u malaynaya dee inaad leytulqadrigii ku ducaysatay Sax.
oo jacaylna dhinac ka ah ducana dhinac ka ah bal maansadaasi nooga qarafsi iyo weliba qisadii ay ku timi waayahay saarahay ilasa waa run rabadaanta ilahay khayrkeeda hana siiyo ciid ciidana waxaan leenahay ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed ee afkeena fahmaysa maansada ducada ay waxay ahayd ninbaa beri ku ducaystay bay wuxuu yihi min horta cid ku ducaysta jacayl ma aragti ilaahay jacayl igu rid igu ridba
ha hay markaasa deetana ninkaa kuuri waan hayst war waxan waanad arage isug ha isku gelime hadaad ilaahay wax wanaagsan baa wada weydiistaayo dee me dina markaa saanka kalonidi waa nin jacayl ku dhimada dhibaato maahee miyaanu jirin jacayl wanaag marka waxaan kasoo saaray wixii intaan u arkayay jacaylada magaranaysaa magaca jacayl baa lawada wadaagaya laakiin waxa inta maaragtay aan dee magaca un dusha ka wadata laakiin aan ahayn dee inta jacaylka rafaadkiisana waxaa tidhi naga reeba ee khayrkiisana inoogu duceeya noogu duceeya aniguna ducada qayb baan ninkaa isagu dee kii kii wanaagsanaa u doonayay u ducaystay ana intii samayd baan ilaahay ka ducaystay waad ka Ilaahay ducaysatay tayo.
Mhm.
ha waay bal hadda ku dhiso Marka- maansada ah cabdiqaadirow marka waxa ay waxay odhanaysaa hawaagii jacayl ku beerma hawada ruux laga jeclaado jacayl hamideena saaran hadhowtana lagu hungoobo allow naga hay dhibkiisa aamiin adiguna amiinka ila soo ilaa amiinka aada iyo aad aamiin ha ha dadka dhigna dhegeysanayaan hadhown bay aaminka iyaguna xaggooda aada iyo aad laakiin labadeena baa aaminka jacayl afka lagaga heeso jacayl heblo loogu faano jacayl haraysiga ku a jacayl heblo loogu faano markaan leenahay eed waxaa jira hablainka tusaale ahaan oo kale qofka dad dad baa jira magarasa qofka waxaad u baranaysaaba qofka ina qofka ugu faantay maogti qofka qofkaasaan jecel garanaysa inankaasaan isla baxnaa si aad u tidhaahdo ha hay ha ama adoo qof ku xumaanaya de tusaale ahaan oo kale Mhm.
marka jacayl afka lagaga heeso jacayl heblo loogu faano jacayl haraysiga ku caana jacayl hoostana ka quusa allow naga hay dhibkiisa jacayl mugdi lala hollaabto habeenkii ugu shaqeeya araabtana laga hilmaamo jacayl haadaama jira allow naga hay dhibkiisa aamiin jacayl dembiso jacaylkaa habeenkii garatay.
eh, habeenkii uun jacaylkaa loo dusaye maalintii aan dadka layska aqooni ma jiraa cabdiqaadirow way jiraa wuu jiraa ilaahay dhibkiisa naga hayo laakiin isna waa kolley wuu jiraa waxyaabaha dhiba waxyaabaha ka ducaysayn buu kolley gaaraysa aamiin waay jacayl hanti lagu xurmeeyo hunguri uu wado dareenka jacayl silimaad hagaayo jacayl hoo iyo isiiya allow nagahay dhibkiisa jacayl hanka lagu ileeyo hablaha qaar lagu xalaayo guur beenanana lagu haboobo haweenka jacayl ligooyo allow nagahay dhibkiisa aamiin xabdidkaa sidii badaadilo tir
kaablaa lagu lugooyo ilaa waanu kaa magan galna
jacaylaan loo hadar baxaynin afkana haye laga yidhaahdo uurkana haystaan ka beera jacaylaan heerna gaarin allow nagahay dhibkiisa jacayl hadistaada taabta halbowlaha kaa wareema hagaagana kaa kaxeeya xalaasha jacayl hortaagan allow nagahay dhibkiisa intaasay ahayd aamiin marka waxaa tiri intaasoo jacaylba ilaah waanu kaa magan galnay ha waan kaa magan gala ilaahu naga hay marka wixii kuwa wanaagsana dadka marka intaa marka laga soo saaro inta wanaagsana qofka sidaa ku dacaysanaya waayo qofka dee jacaylka wanaagsan ma tilmaamaysid dee
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii caweyska washington ee idaacadda v o a haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaha weliba heesaagu iskuma jiraana caawa waxaan idiin hayaa mid ka mida madhaafaankii hobolada soomaaliyeed iyo xidigtii fanaaniinta waaberi khadra daahir cige maadaama oo weli dadka muslimka ah ay u dabaaldegayaan munaasabadda ciidda waxaan leeyahay khadra dhool soo dhowow ciid wanaagsan dhammaan shaqaalaha sii oodoo dhan dhammaantiin waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kulli caam waa anta bukhayr yaad salaami lahayd khadra munaasabadda ciidda iyo weliba barnaamijka caweyska washington ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastay joogto ciid mubaarak baan leeyahay annaguna ciid wanaagsan baanu ku leenahay aad baad u mahadsantahay khadra daahir anigii dhegaystayaashuba waxaanu kaa dalban lahayn mid ka mid a heesahaagii inaad nagula ciido labxaaday dabeertii oo haddaanani laabta kugu qaban noloshay la cifteen
aad bay umahadsan tahay khadrad daahir cige dhegaystayaal waan jeclaa inaanu idinla sii caweyno wakhti intaasi ka badan hase ahaatee wakhtiga aad bay inoogu yaryahay barnaamijka caweyska washington ee caawa waa nagayntaa waxaanan idin leeyahay nabad iyo farxad kusii jooga kulankeenna dambe ka hor